Bulshada magaalada jooga Harar ayaa loogu baaqay inay si weyn u ilaashadaan una dhowraan isla markaana u horumariyaan luqadda afka hooyo ee Soomaaliga taasi oo astaan weyn u ah dhaqanka iyo aqoonsiga ummadda Soomaaliyeed. Baaqani ayaa yimid kadib markii laga dareemay bulshada qaar ka mid ah hoos u dhac ku yimid adeegsiga luqadda Soomaaliga gaar ahaan jiilka da'da yar oo ah kuwa ku mashquulsan luqadaha qalaad sida Ingiriiska iyo Carabiga taasoo halis gelin karta sii jiritaanka iyo koboca luqadda Soomaaliga. Abaan Daahir oo ka mid ah abaaniinta magaalada Jowhar ayaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Jowhar ugu baaqay inay ilaaliyaan ku hadalka luqadda af Soomaaliga.
Waayo dee markii uu burburay dowladda Soomaaliya markay burburtay wax walbaaba way la burbureen. Wixii burburay haddana waxaa raacay wixii dukumiinti ahaa bulsho ahaan iyo dowlad ahaan iyo dhul ahaan markii loo burburayna afkiina waa la burburay runtii waxaad arkaysaa luuqadda ayadoo aada u dhiban oo dadku ku dhiban yahay iyaduna ku dhiban ee dadka ay ku hadlayaan ayaad arkaysaa marxaladaas ayuu maanta afkeenu ku sugan yahay waxaan u arkaa maanta afka hooyo in uu mataqaanaa dhibaato badan dhibaatooyin badan ay la soo dersayaan weeraro badan ay ku socdaan weeraradaasi dhinacyo badan ayay ka imaanayaan waxayna ka waxaana soo xambaaraya bulshada iskale afkan waxaad arkaysaa dhibaatooyinka la soo gudboonaaday afka soomaaliga waxaa ka mid ah iskuulaadkii lagu baranayo luuqada ajanabi ah oo laga yaabo arday ka soo baxay jaamacad in uu af soomaaligii dhibaato weyn ku qabo asaga laftigiisa inuu ku hadlo waxaad arkaysaa ardaygii afkiisa marku baranayo waa in ashyaada loo adeegsado lagu dhiirigeliyaa lana soo hordhigaa laguna mataqaanaaye tacliiqiya lagu tacliimiyaa agabkina ma yaqaano haddii agabki hadduu soo noqona afkii waa la lumayaa shaygii loo adeegsanayo waxaad arkaysaa mas-uuliyiintii dowladaha xukumayey ama heer wasiir ha ahaadaan ama heer madaxweyne ha ahaadaan ama heerar ka hooseeyba ha ahaadaan waxay adeegsanayaan markii ay hadlay soo bandhigo dhalinyarada iyo dadka waxgaradka waxaan farayaa inay inta is abaabulaan is abaabulaan oo urura sameeyaan arrintaa u kaca in ay mataqaanaaye wax ka qabtaan oo hal abuurra ay keenaan dowladdana la kaashadaan taasna waxaan ku guwaabinayaa dhalinyarta iyo dadka aqoon-yahanka ah dowladdana waxaan leeyahay war af soomaaligu meel xunbuu ku socdaaye waxyaalaha muuqda ood arkaysaan oo boorarku ka mid yihiin oo mataqaanaaye ay ka mid yihiin dadka mas-uuliyiinta ahee aada u male laba aflaha ah ee qolana ay america la hadlayso hal erayo hal erayo wuxuu rabaa erey soomaaliya markuu sheego kan ku xiga inuu nin america joogo wax ugu sheego laba aflaa la yidhahdaa ninkaas marka inay dadka noocaasi ayaga laftigoodu xafiisyada dowladda in mataqaanaaye looga shaqeeya af soomaali wixii lagama maarmaana waa gooni oo dee dad kale lala wadaagayo inkastoon dareensanahay in xafiisyadeena dhameeyo n j o ku xiran yihiino n j o-giina de arrintan cidda dhiiri gelinaysaba uu yahay taas na waan xageegsana marka waxaan leeyahay war afka soomaaliga aan u istaagno soomaali ma ahaanayno afka soomaaliga hadduu lumo jiilkeena soo socda ahan soomaali ma ahaan doono because afka haduula waxaan soomaali ku nahay waa maanta inaan isfahmanayna aniga adiga ilaahay baa nicana siiya afkeena waa nico ilaahay baa nagu galladay inaan ceshano bulshada magaalada jowhar waxaa loogu booriyey in aysan marnabo hilmaamin in luqadda soomaaliga ay tahay hanti qaran loona baahan yahay in si wadajir ah loo ilaaliyo loona horumariyo si jilayaasha dambe ay u helaan afkooda hooyo oo dhammaystiran